faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakraan raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadigaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon ciidan ka tirsan al-shabaab oo lagu arkay duleedka magaalada guruceel ee gobolka galgaduud kadib markii halkaasi ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheikh oo ku wajahan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaramada midoobey oo gargaar gaarsiisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan roobab dabaylo wata oo ka da'ay somalilan iyo khasaare ka dhashay dadku dhintay shil gaari oo ka dhacay puntland iyo booliiska maamulkaas oo ka hadlay intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordha uu diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa shanta bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal subaxnimo talaada ah kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado waxaa soo saaray warkayga saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa ciidamo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu arkay duleedka magaalada gurceel leh ee gobolka galgaduud warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo soo buuxdhaafiya duleedka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud dadka ku nool deegaanka waa deegaano hoostaga gurceel ayaa waxa ay sheegeen ciidamada al-shabaab dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaano hoostaga magaalada taas oo cabsi hor le abuurtay ama cobsi horle ku abuurtay deegaanada lagu arkay ciidamada al-shabaab habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa ka mid ah dhagaxyaale wardhuuma leh oo hoostaga magaalada gurceel arrinta ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada ahlusunna oo muddo dheer al-shabaab kula dagaalamayo gobolkaasi ay xaddii iskaga baxeen islamarkaana deegaanadaasi gacanta ay ku dhigeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa booliis geysay magaalada gurceel si ay u sugaan amniga magaalada waxaana loo magacaabo taliyo booliis oo cusub ciidamada dowladda federaalka ayaa maamulka ahlusunna ka qabsaday gurceel matamaan iyo inta badan magaalada dhuusamareeb ahlusunna dhinaceeda waxay meesha ka saartay in dagaal looga saaray magaalooyinkaasi waxaase madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir uu sheegay inay iyagu tanaasuleen saraakiisha laamaha booliska puntland ayaa ka hadlay dad ku dhintay shil gaari oo ka dhacay deegaanada maamulkaasi wararka laga helayo duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaay sheegayeen halkaasi uu ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawa gaariga shilka gale ayaa ku dhacay god weyn oo dumay ama dumiye roobkii dhowaan ka da-ay gobolka bari waxaana gaariga kusii jeeday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud oo tegay halka uu shilku ka dhacay ayaa sheegay in shilkaasi uu ku geeriyooday hal ruux halka afar kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale taliyaha ayaa waxau hadalkiisa intaa ku daray in gebi ahaanba ay joojiyeen isu socodka gaadiidka waddada xidhiirisa boosaaso iyo gaalkacyo ilaa inta dibadayactir lagu sameynayo waddadaasi
waddada dheer oo isku xirta gaalkacyo iyo boosaaso waxaa ka dhacay shil gaari waddaduna way go'an tahay waxaan u sheegayaa dadweyne gaari baa ku dhacay hal nin baa qof baa ku dhintay ilaahay u naxariistaan leenahay afar qofna waa dhaawac iyagana waxaan leenahay allah ubbo iyaga dhayo waddaduna waa dunto meelay ka jaban tahay baa jirta guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo annagoo qaybta waxaan isla guddoonsannay inaan baabuurta hakinno oo joojinno inta waaw ka baryayo ama waddada tallaabo laga qaadi doono annaguna kolley go'aamo adag aan ka qaadan doono haddii allaydno aan qaadannay haddeer aanaan saxafadda ka sheegin laakiin markii aanu meelaha insha allahu nala ku arki doono waxaan leenahay dadka shacabka waxaan leeyahay raalli idinkoo ah oo aan u dhibrinayno inay magaalada ku xasiloonaadaan oo aan la bixin inta shaqada aan qaban doono haddii aan la idmo waxaa la rabaa dadka shacabka ah wixii laamiga ka sheeya oo qardho iyo carmo inay joogaan iyo degmada waaciye wixii annaga boosta joogana inay joogaan baan doonaynaa si aan dadka wax dhiba u gaarin ama gaari dambe ugu dhicin ama ugu saliidin
waddada xidhiidhisa magaalooyinka boosaaso iyo gaalkacyo iyo deegaano kale oo ka tirsan puntland ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca shil gaari oo ay ka dhashaan khasaarooyin isugu jiro dhimasho iyo dhaawac roobab dabaylo wato ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan maamulka somalilan waxaana lagu soo warramayaa inay jiraan khasaare ka dhashay roobabkaasi wararka laga helayo deegaano ka tirsan somalilan ayaa sheegaya in halkaasi ay ka da-een roobab xooggan oo mihigaana kuwaas oo si weyn loogu diirsaday roobabka ayaa si aad ah uga da-ay deegaana deegaan lagu magacaabo cabdi geedi oo waqooyi kaga beegan magaalada hargeysa iyadoona dabaylo la socday roobabka ay dumiyeen guryo ku yaalay deegaankaasi dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay roobabka ka da-ay deegaanka cabdi geedi uusan khasaare nafeed geysan hase yeeshee uu jiro hanti waa hase haatee uu jiro mid hantiyeed dhinaca kale gargaar ayaa lagu soo warramayaa inay u fidiyeen dadka deegaanku dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay islamarkaana guryahooda ay ku dumeen roobabkaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ayaa la filayaa inay maanta gaaraan deegaankaasi islamarkaana ay soo xog waraystaan dhibaatada inta ay la eg tahay roobabkaasi ay geysteen cunug yar ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhintay roobab daadad wata oo ka da-ay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay roobabkan daadadka wate ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka daayay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana ku dhintay cunug yar oo ka mid ahaa dadka magaalada baydhabo dhimashada cunuga yar ayaa timid kadib markii daadad ka dhashay roobabka ay ka yimid dhinaca maayafuulka baydhabo ay dhul jeexeen in lagu qiyaaso saddex mitir islamarkaana ay biyaha qaadeen wiil yar oo ka mid ah dadka ku nool xerada barakaca ee ku taalla xaafadda boqriye ee xilli uu ka yimid dugsi qur-aan uu ka baranayay waalidiinta wiilka yar oo lagu magacaabi jiray maxamed cali cabdi jiikow ayaa waxay sheegeen wiilka oo jiray da-diisa sagaal sano iyo walaalkiis ka weyn ay daadadka ka dhashay roobabka ay ku rideen goob toga hase yeeshee gabadha lasoo badbaadiyey balse wiilka uu geeriyooday aabbaha dhalay wiilka sagaal jirka ee ku geeriyooday daadka ka dhashay roobka ka da-ay magaalada baydhabo oo lagu magacaabo cali cabdi jikow ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan biyaha kasoo rugmada dooxa maayafuulka isagoo baaq ugu diray bulshada soomaaliyeed in arrimahaasi wax laga qabto halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan ah waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheikh ayaa maanta ku wajahan magaalada baydhabo waa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa maanta ku wajahan wafdi uu hogaaminaya madaxweynihii hore waa madaxweynayaashii hore ee dowladii waa madaxweynihii hore dowladda kumeel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran si ay gurmad u gaarsiiyaan dadka fatahaadu ay saamaysay kulan deg deg oo xalay ay yeesheen madaxda madasha xisbiyada qaranka ayaa lagu magacaabay guddi gurmadka fatahaadaha waxaana maanta beledweynaha ay geyn doonaan gurmad ay ugu talagaleen dadka ka barakacay fatahaada gudoomiyaha madasha xisbiyada qaranka sheekh shariif sheekh axmed ayaa hogaamin doona wafdiga waxaana qeyb ka ah madaxda madasha xisbiga qaranka uu ku jiro madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud magaalada beledweyne iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa fatahaad xoogan ka sameeyey webiga shabeelle ee mara gobolkaasi waxaana dad badi dadka ay ka barakaceen ama ka barakaceen guryahooda iyagoo u barakacay deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado qaramada midoobey ayaa gargaar gaarsiisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaramada midoobey ayaa bilowday inay gurmad gaarsiiso dadkii ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan barnaamijka cuntada adduunka w f b waaxda gargaarka qaramada midoobey iyo la howlgalka la howlgalayaal kale oo fududeynayay xafiiska iskuduwaha arrimaha bini-aadanimada ayaa waxa ay bilaabeen inay gurmad kala duwan gaarsiiyaan qoysaskii ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadda webiga si gaara magaalada beledweyne agaasimaha hay-adda w f b soomaaliya cabo royo ayaa sheegay in hay-addu ay si dhow ula shaqeyn doonto mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya si ay u gaarsiiso agabyo gargaar qoysaskii ay saameeyeen fatahaadaha qoysas badan ayaa xilligan waxay ku dhibaataysan yihiin duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkii subax dhegeystayaal oo aad kula socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiinaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan